labaatana barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa soo diyaariyey jabaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda caafimaadka ee waddanka soomaaliya waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga soomaaliya ma jira xarumo caafimaad oo wasaaradda caafimaadku ay leedahay islamar ahaantaasina lagu kontaroolo tayada dawooyinka soo gala gudaha soomaaliya maxaase uga degsan tayeynta xaaladaha caafimaad ee waddanka soomaaliya guud ahaanteedba su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa oo barnaamijkan nagala qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinaya aniguo jamaal axmed cismaan barnaamijka intuu socdo waxaa su-aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasha oo khadadka telefoonada uga qayb qaadan doona kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horrayna dhegaystayaal sidaad maqasheen barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan daalo waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaadi naga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka uu isagu wasiir ku-xigeenku ka yahay muddadii ay jirtay iyo waxaa hadda u qorshaysan intuba bismillahi raxmaan araxiim alxamdulilah waa mahadsan tahay v o a idaacadda barnaamijka witaanka waa ku mahadsan tihiin soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda caafimaadka markii aan ka hadlo sooma horta wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay wasaaradaha dalka ka jira ayay kamid tahay guud ahaan dhibaatada ummadda ay qabto ama wasaaraduhu ay qabaan wixii caqabadahoo jira ayay la qabtaa wixii horumar ahna hadba dadaal ay de markaas meesha joogto iyo siday u dadaasha ayay ku xiran tahay hadda anaguna aan ka midnahay dadkii hadda muddo joogay dowladdan hadda waktigeedii dhammaanaya waxaana isleenahay de meel eber ah oo dal burburay wasaaradihii ay burbureen xarumihii ay burbureen dadkii maskaxdooda burburtay xirfadlayaashii caafimaadka ay intii wax taqaanay qaxeen intii joogtayna ay aada u yar yihiin oo u baahan in meel walba lasoo buuxiyo ayaan kasoo bilownay waxaan rajaynaynaa maantay meesha ay joogto in berri meel kasii fiican la gaarsiin doono maxaa yeelay waxaan nimid wasaaraddan iyadoo aan xataa xarunteedii wasaaradda caafimaadka ayan dhisnayn maantana dhismaheedii ayaa gabagaba ah oo xaruntii wasaaradda arrimaha dibadda si ku meel gaar aan ugu shaqaynayna haddana ku shaqaynaa waxaana rajaynaynaa goordhow inay u guurto xarunteedii wasaaradda caafimaadku ay laheyd oo gabagabo dhow maraya waxaa kaloo jiro xarumo caafimaad oo laga dhisay gobolada qaarkood sida gobolka banaadir toddoba iyo tobankiisa degmo xarun walba oo caafimaad way shaqaysaa afar labaatan saac ayay shaqaysaa gobolada xorta ah intooda badan oo aan maxay ahayd qalabaasaha ka jirin ama dagaalada ayna ka jirin xarumahooda caafimaadka way shaqeeyaan waxaa jira oo aan ku guuleysanay inaan samayno xirfadlayaal caafimaad yani sidii hooyada iyo dhallaanka loo badbaadin lahaa yani tababar ugu jira iskuullo ku yaala gobolka jubbada hoose mid ayaa ku yaala gabdho ayaa ku xaraysan bay waxaa ku jira gabdho galgaduudna waxaa ku jira gabdho kale gobolka banaadirna gabdhaa ku jira intaasna waxaa laisugu keenay halkii xarunba saddex gobol mudug iyo galgaduud iyo hiiraan waxay ku jiraan galgaduud banaadir iyo labada shabeelle waxay ku jiraan banaadir bay iyo bakool iyo gedo waxay ku jiraan baydhabo jubbada hoosena waxay ku jiraan jubbada dhexe iyo jubbada hoose gabdha ayaa ku jira intaasna waxaa loogu talagalay xirfadlayaasha caafimaadka in kor aqoontooda loogu soo qaado ayay wasaaradda caafimaadka saartay waa iska jiraa dhaqaale xumi dalkao dhan ayaa jira budgetka inuu yar yahay way jirtaa meelaha qaar inaanu gurmad gaarsiin karin marmarka qaarkood way dhacdaa laakiin waxaa jirta inaan gaarsiinay dhammaan dalka daawooyin deeq ah naga soo gaaray dalka sacuudi carabiya inaan wada gaarsiinay waxaa jira in magaalada xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka inuu kusoo dhaco dhammaan riboodada ka jira xaaladaha caafimaadka iyo wixii soo kordha dalka oo dhan inaan helno subaxii waaga markuu beriyo inay wasaaradda caafimaadka ka xesho xog dalka wixii kusoo kordhay oo cudurra ah mar dhowna waxaan bilaabi doonaa eraboorka dadka soo degaya iyo dadka baxaya in la tallaalo ayaan bilaabi doonaa insha allah waa tahay waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad faahfaahinta uga bixisay muddadii aad meesha joogteen iyo wixii idin qabsoomay marka taa laga gudbo inaad ku guuleysateen inaad xaruntiinay samaysataan inaad xarumo sidoo kale m c h o iyo goobo kale oo caafimaad aad ka samaysaan gobolada dalka ka waran dhinaca adeega gaarsiinta caafimaadka bulshada u baahan in gargaarka caafimaadku ay helaan inagoo og caqabadaha iyo dhibaatooyinka idin horyaala horta caafimaadka waxay isku xiran yihiin amniga kow way isku xiran yihiin maxaa yeele meel hadduusan amni ka jirin caafimaadka kama shaqayn karo labo waxaa kaloo ayaa qayb ka ah caafimaadka isu socodka gaadiidka wadooyinka oo xun waxaa qayb ka ah maxay ahayd caafimaadka in la gaarsiin waayo goortii loogu talagalay taas iyada ah waxyaabaha na haysto caqabadaha nagu ah ayay ka mid tahay maxaa yeelay dalkii wadooyinkiisii way burbureen gobolada gabadha maanta ama ku foolataa ama maxay ahayd u baahata inay kasoo baxdo salcad kasoo baxdo ugu yaraan shalambood ama marko ee muqdisho rabto inay soo gaarto xarumaheeda waaweyn waxay ku qaadanaysaa wakti dheer hadday tahay hooyo foolanaysana waaba halis marka waxaa maxay ahayd isku xiran marka amniga iyo wadada iyo caafimaadka way isku xiran yihiin in laga kaaftoomo waa waxaan hadda aan u sheegaya in hooyo ama qof uusan u baahanin magaalada muqdisho ayaa wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad waxay samaysay in lasoo saaro xirfadlayaal caafimaad oo jooga gobol kasta maxaa yeele mar haddaan gudubkii oo eriiri yahay oo amnigii oo eriiri yahay oo maxay wadadii ay dhibaato tahay in gobol walba la gaarsiiyo ilaa ay xad isku fillaasho caafimaad in la gaarsiiyo ayay wasaaradda maxay ka shaqaysay waana wadnaa hadeertan waxaa kaloo wasaaraddu ay ku guulaysto waxaa ka mid ah dadka dhaawacyada ay kasoo gaaraan qaraxyada dalka ka dhaca inta badan wixii dalka wax looga qaban karana in dalka wax looga qab dalka looga qaban waayen inaan dalka dibadiisa aan u gudbino waxaa kaloo ku yaala magaalada muqdisho isbitaallo waaweyn oo yani standardkooda uu yahay kuwa dalalka deriska ah qaarkood ka sareeya oo looga yimaado maxay ahayd ay dowladda turkiga ay naga caawisay oo ka furan magaalada muqdisho xarumo kale oo gaar loo leeyahay oo aada u qalabeysanna way ku yaalaan gobolada qaarna saas oo kale ayaan hadda xarumo caafimaad waaweyn insha allahu laga hirgelin doonaa waad mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo intaan dhegeystayaasha fursado siinin wasiir waxaa la sheegaa in dhinaca tayada dawooyinka soomaaliya soo galaya ayaan inta badan ahayn heerkii loo baahnaa ama qaarkoodba ay yihiin kuwo dhacsan oo dhibaatooyin ummadda u sii geysan karaa intii ay dooni lahaayeen ama ay ka heli lahaayeen caafimaad ahaan marka arrimahaasi bal haddaad sharaxaad ka bixiso iyo haddii aad idinku laf ahaantiinu jirto qorshe aad doonaysaan inaad kula socotaan tayada dawooyinka soomaaliya imaanaya waa mahadsantaha arrintaas horta hadda ma dhihi karno waxba kama jiraan ma dhihi karno laakiin siday shalay ahayd maanta ma aha leannahu xilli waxaa jirtay dalka dawladda aan ka jirin oo iska furan tahay meel kasta maantay dalka dawlad ayaa ka jirta wax walba soo degaya control ayay maraan laakiin quality controlkii daawada lagu controli lahaa weli ma hirgel waana diyaarsan yahay hadda shaybaarkii dhexe oo soomaalidu ay u taqaanay shaybaarkii erweyne ay u taqaanay oo qalabaysan oo w h o ay naga kaalmaysay oo ay u dhamaystiran yihiin dhammaan mar dhow ayuu shaqo bilaabi doonaa wuxuu awood u leeyahay inuu baaro wax kasta oo dalka oo daawahaas keenaya qualitigooda wuxuu awood u leeyahay inuu baaro cuduradii yaryarka ahaa ama shubanbiyoodyada markay dalka ka dhacaan dibadda loola carari jir lagu xaqiijin jiray inay yihiin shubanbiyoodi inay yihiin daro kale lagu lagu agaran jiray inaan hadda kadib loo qaadin wixii soo kordha dalka gudihiisa inaan ku ogaan karno ayuu awood u leeyahay waxaan rajaynaynaa daawooyinka waa way jirtaa inaynan maxay ahatay daawooyin quality lahayn dalka la keeno maxaa yeele qofka haddii uusan markaas quality control aan dekeda joogin la controleynin dadkeena waa isku og tahay dad badan oo ganacsato oo kusoo dhex dhuuman kara ayaa jiray inkastoo ganacsato fiican oo daawooyinkoodu meelaha ay ka keenaan la hubo oo aan ognahay inay jiraan laakiin waxaa lagu kala saari doonaa waxay tahay shaybaarka shaybaarkaas dhexe ayaa goor dhow howlgeli doona hadee mana inkiri karno wixii dalkeena soo maray oo daawooyin oo qaladaadkooda oo aada u badnaa la keeni jiray laakiin dawladdan hadda jirta dadku sidii hore way ka fiican yihiin wayna ka baqayaan dawladnimada inay dadku dadka qaarna hadee waa mas-uuliyiin iyagaa xilkas ah dadka qaarna waxay ka baqaan sharuucda keliya ayay ka baqaan insha allahu sharcigiina mar dhow waa bilaabayna hadduu ilah yidhaha shaybaarka ka war marka aa ka dhawaajisay ma wuxuu yahay mid hadda shaqaynaya mise qorshihiisa ayaad weli wadaan oo aad ku doonaysaan inaad ku shaqaysiisaan maya shaybaarku ma aha mid hadda qorshihiisa la raadinaya ma aha waa dhamaystiran yahay qalabkiisa waa u dhamaystiran yahay shaqaalihiisa waa u dhamaystiran yahay keliya insha allah waxaan rajaynaynaa goordhow in xariga laga jaro oo shaqada uu bilaabo waxaa kaloo jira shirkado maxay ahayd oo turki ah oo naga caawinaya quality controlka dalkeena waad ogtihiin dhibaatooyin aan soo mar waxaan usoo ubaahannahay inaan ka tabsanno inaan helno aqoon xirfadlayaal sare inaan helno ayaan ubaahannahay insha allah hoyena waxaa jirta golaha wasiirada ay ansixiyeen shirkad quality controlka nagala shaqaynaysa oo turki ah iyaduna way jirtaa goordhown iyaduna way howlgeli doontaa aad baad umahadsan tahay khadadka teleefanada ayaan markaan fursad siinaya dhegeystaha ugu horeeya ayaan jaleecayaa dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya cismaan daal waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somalilan ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o e da iyo martida barnaamijka wasiir ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cismaan maxamed baalo sida aynu la wada soconnona dadka soomaaliyeed way adag tahay inay si fudud ku heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah carruurta soomaaliyeed qiyaasihii ugu dambeeyey shantii carruuraba sana waxaa dhinta mid ka mid a afartii carruur ahba waxaa haysta mid kami nafaqaxumo hooyooyinka umuraaca ayaa soomaaliya ay ka mid tahay kuwa ugu sarreeya dunida oo dhan kuwa tallaalka dalka ayaa ah kuwa aada u hooseeya cudurrada t v-da ama qaaxada iyo ama malaariyada ayaa ku baahsan degaano dhowra oo dalka ka mid ah mudana wasiir ku-xigeen bishii abril lix iyo labaatankeygii waxa aad sheegtay in wasaaradda caafimaadku ay u diyaar garowday inay la xisaabtanto dadka dawooyinka soo dejiya isla markaana waxaa kaloo aad sheegtay inaad diyaar u tihiin inaad hubisaan dawooyinka dalka soo gelaya lana xisaabtami doontaan dadka dawooyinka soo gelaya weli wax tallaabo ah maydaan qaadin iminkana warkaaga waxaa ka mid ahaa ama hadalkaadna siisa waxaa ka mid ahaa inaad u diyaar garoodeen inaad dadkaa dawooyinka soo dejiya la xisaabtamaan mudana wasiirka xigeen maadaama aan idinka baranay inaad ballamo qaadaan ballamadaana marka aad qaadaan ay ugu dambayso aydaan wax tallaabaha qaadin maxaad galabta dadka soomaaliyeed ku dhegaysanaysa ku dhegaysanaya u damaanaysaa in ballamadana aad qaadaan ay fuli doonaan sidii loogu talagalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantaha wasiir ku-xigeenkan hordhigaya su-aashaadii ee aada soo weydiisay waa mahadsan yahay su-aashuuna weydiiyeyna waa su-aal aada u muhiim waana soo dhaweynayaa weliba waa nin in badan la socda xaaladda caafimaadka dalka horta marka horda haddaan ku hormaro cudurada waxaad og tahay dalkeeni in kamid yahay dalalka laga ertiray olyada laga ertiray inuu kamid yahay cuduro badan ayaan ku guuleysanay dalkeeni an maanta san dalka ka jirin waxaa kaloo jira sida waa sax hooyada soomaaliyeed meesha ay ugu sahlan ama ugu halisan ee u ay ku qaada dalka soomaaliya adduunyada ugu hooseyso adduunyada unaa wada firtay laakiin sidee looga bixi islamarkii haddana sidii looga bixi lahaa waxaa waxaa la go-aansaday sida keliya looga bixi kara inay tahay in la helo xirfadlayaal caafimaad oo goob walba hooyada soomaaliyeed ay joogto in ay hesho umuliso yani aqoon u leh maxay ahatay hooyadu ay umuliso in la helo taasna waa tii hadda aan ka sheekeynaya xarumihii caafimaadka tababarka iskuuladii sheegaya gabdhaha soomaaliyeed ay ku xaraysan yihiin goordhowna insha allahu dalka burburay oo maskaxdii ka burburtay aqoontii ka burburtay aqoonta la xataa ay dalka dibadiisa ka aadeen u baaha in lasoo dhiso waayo waxaan soo dhisayno waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ka gudubno maalmahaas soo dhow cudurada h i v-ga iyo caabuqa iyo waxaas waxaa maxaata nutrationka iyo waxyaalaha ka hadlay waa sax maxaa iskuse wax badan oo isaaran ayaa jira caafimaadka sidii hadda aan oga hadlay nabadgelyada amniga iyo caafimaadka iyo wadada way isku xiran markaan lahaa dhinac kale maxaa ku xiran nadiifa qofka inuu helo waxay qayb ka tahay caafimaadka in inuu wanaagsanaado ayay qayb ka tahay wasaaradaha marka dhammaantood waa wasaarada iskabaya oo isbarbar socda oo midda walba midda kale kaadaysa nutrationka dadkeeni wacyigelin badan ay u baahan yihiin cunto badan oo dibadda nutration ahaan loo soo sameeyo laakiin dalka gudihii laga helo ayaa jira dadkeenina ay ku filan yihiin inay isticmaalaan laakiin maxaa loo baahan yahay in wax soo saarkeeni iyo beeraheenii iyo cuntada dalkeeni kasoo baxa dadkeeni inay isticmaalaan waa saxa abaaro way jira way jirtaa barakac wuu jiraa intaasoo dhan hadday dhacaanna waxaa yani imaanaya waxaa imaanaya nutrationka nafaqadarada waa imaanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa in shacbigeenu maalinba maalinta ka dambeysa in xaaladda dalku sidii shalay ahayd inayn maanta ahayn isagana waxaan rajaynayaa inuu nala qiro qayb kale ee quality controlka waa sax waa sheegnay laakiin shalay diyaargarow ayaan ku jirnay laakiin maalmaha dhow wuxuu arki doonaa inaan xariga ka jarno haddii hadda oo dee xamar iyo erideeda uu joogi lahaana waxaan dhihi lahayn kaale shaybaarka soo booqo oo arag sida u diyaarsan yahay qaligi inta loogu talagalay aan dhihi lahayn laakiin insha allahu ma aha ballanqaad waa yani loo soo diyaargaroobay dowladda soomaaliyana ay gacanta ku hayso golaha wasiiraduna ay ansixiyeen quality control da turkidana naga caawiso qalabkii w h o ay soomaaliya ugu deeqdayna loogu adeego shacbiga soomaaliyeed taasna waxaan rajaynaynaa inaynan iska ahayn taaska ballanqaad ah waxaa kaloo jira dalku haddee ma ahan dal sidii isbarbardhigu ma noqon karo dal horumaray ama dhisan wax walba ay shaqeeyaan oo wadadiisu shaqaynayso oo m c h ka shaqaynaya laakiin dal burbur kasoo baxay oo soo kabay soo kabsanaya oo kale inaan isu qiimeyno oo shalay meeshaan joogno maanta ma joogno isdhaxno insha allah inta aan haysanana aan aan yani aan dhaxno leedahayay naga sii fakar inta noo dhimana inaan isku guwaabin sidii loo gaari lahaa ayaan shacbiga soomaaliyeed ku baraarujinaya waxyaaba badan oo annaga aan qabsan karnana way jirtaa nutrationka hadda uu ka hadlay walaalka yani haddii ay cunaan dadka dalkeeni wax kasoo baxaya keliya ama beeraheeni iyo qudaarteeni keliya ay cunaan nafaqa darada waa yaraanaysa waa tahay laakiin goobta hadduu colaad ka colaad jirto waa laga yaabaa in colaada iyo karakaca qofka uu saameeyo ama beerta uu taaban waayo taasna haddee waa wax iska rabaana insha allah in ka baxdana waa rajaynaya khadadka teleefanada ayaan weli fursad siinayaa dhegeystaha kale ee ku xiga ayaan markan een, fursad siinaya dhegeysta kusoo dhawo magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada magacaygu waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho waa sacaadka wasiir aad oo mahadsan tahay si fiican waa kuu dhegeysanaya barnaamijka aad aan ula soconay waxaan rabaa sacaadka wasiir inaan soo koobo saddex su-aal isku xigso si kooban inaan ku weydiiyo sidaan ognahay sacaadka wasiir maalin walba waxaan ku sugan anaga hadda aan joogo magaalada muqdisho maalin walba waxaa laga furaa cisbitaallo ayaa laga furaa wasaaradda caafimaadka intee in leeg ayay ka warqabtaa sacaadka wasiir furitaanka cisbitaalladaasi iyo tayadooda iyo dadka ka shaqeeya su-aasha koowaad waa midaas tan labaad waxaan rabaa sacaadka wasiir waxaa jirto eh, cabashooyin badan magaalada muqdisho waxaa ku sugan iyo soomaaliya guud ahaanba aan dhahe dhakhaatiir fara badan oo daayar oo caafimaadka hadda aad usoo baratay tusaale markaan kasoo qaado wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay magaalada muqdisho waxyaaba meesha meelaha ugu xoogan oo dadka caafimaadka soo bartay ay ku xiran yihiin ama ay baahida badan ay ugu badan ay ka qabaan taale cisbitaalka digtor markii maanta shaqo looga baahdo qofku bishardi waa in wasaaradda caafimaadka soo mara xaggaasi wasiir waxaa ka jirta dhaliil iyo cabasho badan oo caa qofka dadku waxay aada u hadalhaayaan dhinacaas in dadka qabiil iyo lafjacayl in jacayl in tooxsi dadka lagu kala xusho arrinkaasi laftiisa gaabs inaan meeshaasi ka wararnaa maxaa ka jira qofka wasaaradda caafimaadka markuu soo maro inuusan heli karin hadduusan adeer ama abti ama aabo uusan meesha ugu dhoweyn inuusan waxba ka heli karin taas maxaa ka jiro waxaan rabaa su-aasha saddexaad sacaadata wasiir adoo maadsan ee wasaaradda caafimaadka maanta way xoogan tahay magaalada muqdishona xarunta ugu weyn ama haddaan dhihi karno tan ugu weyn magaalada muqdisho wasaaradda wasaaradaha maanta kale ay kamid tahay leedihiin koox gaara oo wacyigelin samaysa booqato jaamacadaha iskuulaadka tagto dadka wacyigeliso caafimaadka u sheegto degmooyinka tagto oo intaejyada booqato xaafadaha cidaha albaabyada u garaacdo yacni dadka wacyigeliyo oo u sheego caafimaadka iyo qiimaha uu qiidhowrka ay leeyihiin dad noocaasa dhalinyaro noocaas u tababara ma leedihiin wasaaraddu ma leedahay Waa tahay.
Eh, saddexdaa su-aalaan rabaa saacad aad ad umahadsan tahay cabdiqaadir een wasiir ku-xigeenkan hordhigaya su-aalahaagii Eh, waa mahadsan yahay cabdiqaadir waa mahadsan yahay Eh, anigoo soo koobaya horta isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka magaalada muqdisho maalin kasta laga furaayo Mhm.
Eh, marka ugu horeysa dadku waxaa kala hagaa waa sharci ee ma aha nin isbitaal furtay iyo qof ka xiraya oo wasiir ah Mhm.
wasiirku waxaa u baahan yahay inuu helo sharciyo qofkan isbitaalka furanaya lagu xakameeyo lagu xiro sharcigaas oo ah sharciga caafimaadka dalka ayaa ah sharciga lagu xakameynayo xarumaha caafimaadka Mhm.
lagu xakameynayo dhakhaatiirta kuwooda saxda kuwaada saxda ahayn Mhm.
wasaaraddeena caafimaadkii hore markay burburtay kadib sharciga ma leeyahay dalka qofkii maxaad ku xukumaysaa daktarnimada kaga qaadaysaa maxaa ku xukumaysaa xaruntiisaad ku xiraysaa Mhm.
maxaa sharci kuu ah qofkii waa muwaadin soomaali ah waxbuu leeyahay waxaan furtay okay waa furatay maxaad ku haysaa oo sharci ah waxaa loo baahan yahay marka hore ee shuruucdii dalka uu lahaa in dib loo soo celiyo marka hore markii sharcigaas dib loo soo celiyo oo golaha wasiirada hadda wasaaradda caafimaadka sharciga way soo celisay kow waa ku guulaysanay labo waa in la marsiyaa golaha wasiirada golaha wasiirada waa marsiya waa tallaabada labaad on qaada annaga baarlamaankii guinea watii hadda waktigii u dhammaaday shuruucda la soo celiyey oo bendinga ah ayay ayay tahay ee baarlamaanka tobnaad hadduu yimaado insha allah la rajaynayo in la ansixiyey inta ka horeysa dee dadku waa wada mas-uuliyiin qofkii dee reer mas-uula iska soo furtay isbitaal ama dad maxay kusoon dhakhtar baan ahay iigu daaweeyey taariikhda uu iyo taariikhdaas inta kiisas uu galay mustaqbalka maxkamadba lala aadi doona laakiin goordhow insha allah idaan sharciyadaas la marsiinin dad oo aan maxay ahatay shuruucdaas aan laga ansixinin golahii shacabka qofkii muwaadinka ahaa xuquuqdiisii iyo xoriyadiisii iyo xaruntiisii kama heli kartid Mhm.
si kale dadku waa- waa taqaanaa wax la leeyahay hebel baa hebel u dan lahaa iyo hebel u daawatay marka taas inaan ka carabno ka fogaana ayaan u dan kow sax wasaaradda caafimaadka hadda maanta waa wasaarad weyn shaqaalaheeda jooga xafiis soo taga leh diyaarsan dhakhaatiir iyo khuburo caafimaadba ay joogaan Eh, magaalada muqdisho wacyigelin jaamacadaha iyo iskuullada iyo waa isku xiranahay dhammaan jaamacadaha oo maxay ahatay bixiya qaybta caafimaadka oo dhan waa isku xiranahay waxaa jira barnaamij la yidhaha marwo caafimaad oo loogu talagalay gobolka baniaadamka koob iyo tobankiisa degmo gobolada qaar sida tijaabaha uga uga shaqeeya oo ah in hooyooyinka lagu soo xiro xarumaha caafimaadka si aynan ugu dhi- ugu dhiiradaan inay tagaan goobta caafimaadka marka xaruntii caafimaadka mar haddii la diyaariyey marwo caafimaad barnaamijkaas la yidhaahaana jaabaha ayuu uga shaqeeya gobolka banaadir iyo dhowr gobol oo kale taasna insha allahu waxaan rajaynaynaa walaalkay degmooyinka iyo gobolada qaar aan la gaarin weli inaan gaari doono inaan albaabada u garaacno qofka hooyo kasta oo soomaaliyeed wacyigeeda inaan gaari waan rajaynaynaa waxaa soo haray digfer Mm.
dee digfer horta soomaalida weli horta laftirkeeda in inta lasoo dejiyo warqad iyo sameeyo tiifigaaga meelkaanta la yidhaahdo ma aadayaana marka hore iyagaa ina adeerka raadiya iyagaa yidhaah ninkaas yaa yaqaan Mhm.
iyagaa dhaha war meesha waxa jooga waa dad ajnabi ah maxay ahayd iyaguna hadda qabiil qabiil nooma kala yaqaanaan dadka la qaadanayana waxaa lagu qaataa kabateeriya iyo sharuuc iyo nidaam loo qaatay leedahay Mhm.
mana rajaynayo in qabyaalad iyo qabiil iyo hebel iyo waa soomaalidu way way dhehaysaa hebelaa la qaatay waa reer hebel hebelaa la qaatay waa qofka dabcan qabiiluu noqon karaa laakiin meesha maqabiil ay ku shaqaysaa kuma shaqayso dabcan annagaba ahayn oo soomaali ahayn ayaa qaybta maamulka ugu sarraysa weli gacanteena kuma soo wareegin heshiiska isbitaalkeena waa shanta sano ugu soo horeysa waxaa ugu sarreeya turki shanta sano ku xigta ayaan insha allahu haddii aan awoodno la wareegi doonaa marka walaalaheena soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaano qof walbana aqoontiisa inuu ku kalsoonaado dhalinyaro badan waa tahay oo shaqo raadinaysa oo dhakhaatiir ah oo wax soo baratay oo wasaaradda caafimaadka ku xiran oo nala joogta ayaa jira qaarna fursado ayaan u helnay qaarna waa uu heli doonaa qof kasta oo dhakhtar ahna wuxuu xoogin ka yahay ama neersin ah oo caafimaad soo bartay wuxuu xoogin ka yahay wasaaradda caafimaadka meel kasta uu joogo ayaana mas-uul kaga saaran tahay xaaladda caafimaadka dalkiisa wixii uu ka qaban karo inuu ka qabto mana rajaynayo in dadka jira ah ee annaga nala joogo inay maanta ay reer hebel iyo reer hebel laba kala dooranayaan tarkuna waa la xayeysiiyaa qoontiisana ayay ku qaataan saxaankana iyagaa qaada qof soomaali ah hal qofaa laga yaabaa inuu xubin yahay inta kalena ay yihiin dad ajnabi ah marka insha allahu waxaan rajaynayna dadku inay ku dhiiradaan aqoontooda ku dhiiradaan isku kalsoonaadaan ee iyagu inaynan isla markiiba waxay qofkii wuxuu isla markiiba aaminaya inuu xildhibaan ka haysto wuxuu aaminaya inuu inu adeerkii ka haysto wuxuu aaminaya inuu qofkaas qabiilkiisa raadiyo marka taas inaan ku guurno insha allah waan rajaynaynaa waana mahadsanyahin su-aalihiisana aad ay u fiicnayeen Eh, su-aal kale uu ku weydiiyey ahayd ma leedihiin en, koox dhalinyaro ama en, caafimaadka ka socda oo iskuulaadka iyo xarumaha kala taga oo dadku ku wacyigeliya fayadhowrka caafimaadka su-aashaas adigu si kooban uga jawaabaya maya taas ma jirto waa tahay aad baad mahadsan tahay en, dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa oo gunaanadkii barnaamijka joognaa en, dhegeysta kusoo dhawow magacaaga deegaanka aad joogtid en, dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya waa maasan tahay su-aasha koowaada waxay tahay madal wasiir mataqaana tirada ama waxa weeyaan xarumaha caafimaadka ee maanta dalkeena ka jira guud ahaan waxa weeyaan tirikoobyadooda tiraha midig ugu jira kuwa brafetka ah iyo kuwa runtii waxa weeyaan xarumo mataqaana gacanta ugu jira maamul dalka maanta ka jira taas waa mid midda labaada weydiinaya waxay noqonaysaa dalku hadda waxaan filaya inuusan lahayn cisbitaal guud oo runtii shacabka u adeega si filanta ugu adeega inuusan jirin baan malaynaya marka wasaare qujan lagu jiraa weeye in la helo cisbitaal ama aysan geliso cisbitaal si filanta u adeega ama lacag la-aan shacabka ugu adeega aad baa umahadsantihin waa tahay aad baad mahadsan tahay en, wasiirka ayaan u gudbinaya wasiir ku-xigeenka en, caafimaadka en, mudane daalo kusoo dhawow waaxda isbitaalada iyo qalabka la yidhahdo wasaaradda caafimaadku ay leedahay ee waa jirtaa waaxdaas ayaana haysata documentiga isbitaal kasta xarun kasta oo caafimaad ee dalka waaxdaas ayaa inoo haysa wayna inoo jirtaa taas saasaan ugu gudbaya mida kale isbitaalada publiga ah ma jiraan dalka ma leeyahay oo kale hadda tusaale ahaan muqdishoaan joognaa muqdisho waxaa ku taala saddex isbitaal oo waaweyn oo dadku si lacag la-aana ugu adeega oo maxay ahayd sida isbitaal madiino isbitaal banaadir isbitaal kaysan isbitaalka weyn ee ordogan ee loo baxshay ex dictor ahaan jiray isagana waxba ma dhaamo isbitaal ku shaqeeya lacag la-aan maxaa yeelay lacagta dadka ka qaado ay aad iyo aad u yar markii la fiiriyo ama loo fiiriyo kuwa private ah ee magaalada ka jira waana isbitaal weyn kuna qalabaysan qalab casri ah waxaana laga qaadaa qofka isaga dhan haddii la baaro lacagta ugu yar ee qof bini aadana uu bixin karo dadka masaakiinta ahna lama weydiiyo wax lacaga agoonta sidaas oo kale lacag la-aan ayaa lagu qaabilaa marka ma aha waddanka o dhan muqdisho haddii la yidhaha sidaas oo kale insha allahu dee dadkii hadda soomaaliya waxay dooratay qaab nidaamka federaalka ayay dooratay weli ma ma jiro xilligii wax walba laga sugi jiray dowladda dhexe dowladda waleedyada meesha hadda walaalkan ka hadlaya oo kale ee puntland oo kale xarumo caafimaada waaweyn ayaa ku yaala oo taageero fiican ayay helaan dowlad goboleedyada kalena sidaas oo kale kuwa hadda soo dhismaya insha allah iyagana dhammaantood way leeyihin xarumo caafi south west way leedahay jubbaland way leedahay galmudug way leedahay wasaaradda caafimaadka aantood way taageertaa wax walba oo heer federaal ah way gaarsiisaa qaab dowlad goboleed ay ku helaan iyaga ayaa u madax banaasna waxaan rajaynaya walaalshayga halkaas kaga qanca insha allah dowladda soomaaliyeed inay wada gaarto isbitaalada miisaanadooda bixiso oo budgetkooda yadda hadda kuwaan sheegaya publiga ah ay noo furan waxaa naga naga taageera hay-ado sida i c r c oo kale laakiin waxaan rajaynayna inaan gaarno mar dhow inaan dhammaan soom- dowladda soomaaliya siday u bixin jirtay xarumaha caafimaadka budgetkooda inaan u wada bixinaan rajaynayna insha allah mar aad aad baad umahadsan tahay ismaan maxamed cabdi daalo wakhtigaagii aadna siisay iyo sida aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay su-aalaha ay qabeen waa kaaga mahad celinaynaa amaadsantaa intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan marti noogu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idin leenahay nabadgelyo